bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayana ood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa sabti axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha saddexaad maarsa sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirka uqaabta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo maanta si adag kaga hadlay muranka ka taagnaa arrimaha xajka kadib kulan maanta wasaaradda uqaabta iyo arrimaha diinta ay ku yeesheen ra-iisul wasaare xamsa iyo wasiirka uqaabta iyo arrimaha diinta mukhtaar robow abumansuur haddaba waxaan caawa idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo awaamiir ka soo saaray qaabka loo maamulayo adeega xajka barnaamijka ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale aan idinla wadaagi doono aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga waxaa ka mid noqon doona kooxo hubaysan oo caawa nabadoon caan ah ku dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaan idiin soo gudbin doonaa nabadoonkan lagu dilay magaalada gaalkacyo ciidamada ammaanka oo howlgalo ka wado xaafado ka mid ah magaaladaasi waan idinla wadaagi doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doono faahfaahinda ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay dab xoogan oo maanta ka kacay qeybo ka mid ah isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho iyo maamulka isbitaalka oo faahfaahiyey khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay dabkan galabnimadii maanta ka kacay qeybo ka mid ah isbitaalkaasi martiini ee magaalada muqdisho qodobada kale aan idiin soo gudbin doono islamarkaasina barnaamijka wareegga aad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono mudanayaasha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha kadib kulan ay maanta ku yeesheen xaruntooda magaalada muqdisho magaalada baydhabana waxaa ka soconayo shir lagu diyaargaroobayo shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu wada in afar iyo tobanka bishan uu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirarkaasi magaalada baydhabo ka soconayay uu diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran iyo waxyaabaha lagaga hadlayo ayaanu wareegga caawa idinkula wadaagi doonaa isla mida waxaan idiin soo gudbin doonaa maamul goboleedka galmudug oo si adag kaga hadlay war-saxaafadeedna ka soo saaray diiwaangelinta doorashooyinka ay ka wado maamul goboleedka puntland qeybo ka mid ah gobolka mudug gaar ahaan deegaano maamul ahaan hoostaga maamul goboleedka galmudug waxaan idiin soo gudbin doonaa war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka galmudug oo arrintaasi si carale lagaga hadlay qodobadaasi waxaynagu soo kordhay intaynu wareegga ku guda jirna ayaad caawa barnaamijkeenna kaga boga doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa in fejigan ayaa laga rabaa
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dhirarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis waxaa efemkaa naga maqli karaa intiinaan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale u efemku uu gaaro qabaha ugu horeeya ee wareega ayaanu caawa ambaqaadi doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa khilaaf iyo murankii ka taagnaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo maanta eh, ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ay si faahfaahsan ay kaga hadleen kadib kulan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ay ku yeesheen qaar ka mid a culummada soomaaliyeed iyo wasiirka wasaaraddaasi mukhtaar rubow abuu mansuur oo wehliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ugu horreyn waxaa maanta hadlay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya waxaana uu ka hadlay eh, su-aalo laga keenay guddiga oo uu u magacaabay arrimaha xajka iyo hannaanka ay u adeegayaan oo eh, lagu dhaliilay wasaaraddu inay markaasi ni- hanaan ku dhaahan musuq maasuq u maareysay kadib kulamo ay magaalada muqdisho ay ku qabteen qaar ka mid ah culammada soomaaliyeed ugu horeyn wasiirka ayaa arrintaasi ka jawaabay waxaa xigi doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo isaguna ee amray in si daahfuran loo maareeyo barnaamijka adeega xajka oo uu sheegay in markaasi soomaaliya ay ka duwan tahay wadamada deriska ah islamarkaasina ee dad ay isbaaro u dhigteen siduu ra-iisul wasaare xamse hadalka u dhigay ugu horeyn waxaad maqli doontaan wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo arrimahaasi ka hadlayo waxaa xigi doona ra-iisul wasaare xamse cabdi bare
asalaamu allah calaykum waraxmat ullaahi tacaala barakaatuhu mudane ra-iisul wasaare waxaa aada sharaf noogu ah inaad nagu soo booqato xarunta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba aada nagu soo booqato hoolkan runtii sidaan u qurxoon oo sharafta leh oo maalinka wasaaraddan aan imanaynay qashan qub ahaa meel qashanka oo dhan la isugu keena ahaa oo ilaahay noo suurogeliyey qashankiina intaan iska xaaqnay qalabkaa aad arkaysana ilaahay noo suurageliyey oo maanta sidaan sharafta leh loogu sharayo ilaahay baan u mahadinaynaa waa nicmo noo soo korortay lain shakartum laasiidanakum Eh, markaan ka gudbo taas farxad labaad bay noo tahay maalinkii aniga eh, wasaaradda aan imanayo le magacaaboon isla nimid kadib waxaan u malaynaa maalinkii labaad inay kuu tahay Eh, runtii sharaf weyn bay noo tahay inaad soo boogato kolley saan isku ogeyn mowduuca xajka oo aad noo soo dirtay ayaan ku jirnay guddigii maalin dhoweyd laba magacaabay waa kaan ah guddigan amba waad isoo dhaariseen anna waan iska dhaariyey waa kuwaa fadhiya weliba waxaan ku idhi marmar xataa waa dareen baa isoo geli kara subax walbana waa dhaaranaysaan waa ku laabanaysaan weli hadda tu labaad kuma aanan celininoo tii horey ku joogaan laakiin runtii dadaal badan baan samaynay oo waad ujeedaa oo hal xaboo telefoon wata kuma jiro telefoonadu waa ka dhignay dadku way ku wareerinayaano war aniga ma guulaystay magacayga ii hubi hebel baan ahay waa rafaadinayaan dadka telefoon ma haystaan oo dadkay u shaqaynayaan Eh, waa wax la soo kordhiyey qaabka onlineka in loo soo tartamo qof walba wixiis isagoo gurigiisu jooga uu soo geliyo si cilad ammaanna aanay u imaanin meesha jaam u noqon aan la isu dulminin runtii saan horey ugu sheegay mudane ra-iisul wasaare ummadda soomaaliyeed ee shirkadaha tartamayo waxaan ku nidhi sanadkan idinkoo hal sinti oo laaluusha dhiibin jeebka gacanta geli la idin dhihin ayaad guulaysanaysaan ama guul darranis- dar- daraysanaysaan waxaan ah, kulley aan caddaynaynaa habraac baa la maraya habraacaasuu qofka marayaa imtixaan weeyaan weliba boqoley ahoo boqol lagu saxayo nasiibkiisuu qabaa cidna la dulmin maayo biidn illaahi tacaala haddaan haddaan joogno waana nagu muraaqabayn doontaan ee waxa iyaguna sirba ma ahayne labada aqal eh, qaybta u qaabilsan arrimaha diinta iyo cadaaladda waan ku martiqaadnay markii guddigan lagu dhawaaqayay ka hor waa i waceen oo aqalka hoose waan u tegey guddigii cadaaladda iyo awqaafta iyo arrimaha diinta waan u sharxay saan wax u raba aad bay u soo dhoweeyeen Eh, kadibna maalinkii la magacaabay guddigu way joogeen Eh, kadibna waxaan u fasaxnay si joogto ah inay noo muraaqabeeyaan oo markay rabaan ay iman karaan oo su-aalana weydiin karaan oo ay saas tahay guddigan wuu shaqaynayey ee runtii anigu naftayda meeshay ku shaqaynayeen irideedaan fadhiyey guddigan aad u jeedo ra-iisul wasaare waxaan ku idhi nin gurigiisa aadi karo ma jiro maxaa yeelay qofka hadduu xaafadda aado waa lala shawri karaa he shawrkaanba diidanaynba ee waxaan ku idhi maacadda shaykhayn sheekh cali dheere iyo xaaji maxamed khayrow labadan waayeel waxaan ku idhi iyagu he dhaar waa yeelay dhaarteene habeenkii way tegi karaan badanaa hadda xaaji maxamed kheer oo ma tago eh, sheekh cali yaa marmar iska xanuunsan aa marmar naga taga isagana waqti hore u yimaada shaqada wuu soo gala Eh, guddiganu ma baxaan Eh, guddiga waxaa ka mamnuuca in loo yimaado anaaba irda fadhiyo naftaydu waardiyaashaha ka mid ahayoo inay shirkada ama dad kale u yimaadaanna waa ka mamnuuc uma imanayaan Eh, runtii waan isdhaarinay oo waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan ay hawshooda u gutaan markii shaqada la bilaabay soomaalidu uma baran in waxooda intay si cadaalada u raadsadaan ay soo helaan Eh, waxay u barteen inaanay waxooda heli karin laaluush in la dhiibo mooyaane taasna waxaan nidhi eh, sanadkan insha allahu tacaala waa dadaalaynaahoo ma jirayso waxyaabaha dhacay waxaa ka mid a iyadoo systemkaanu furan yahay online ku soo rida la leeyahay aniga telefoonkaygii waxaa buuxiyey dukumentiyi lasoo diray Eh, waxaan nidhi maxaa jira Eh, waxaa laga yaabaa guddiga qaar xataa in loo soo diri lahaa hadday telefoon haysan lahaayeen Eh, tiina guddigu waxay sameeyeen oy dhaheen waxa wasiirka lambarkiis lagu soo diro ama cid kale lambarkeeda lagu soo diro muctabar ma ahan kaas la isla arkaya muctabara runtii Eh, waxyaabaha kaloo naloo sheegay waxaa ka mid ah mudan ra-iisul wasaaraa dukumeentiyada qaar in been abuur iyo feeg in la sameeyo la bilaabay konton konton dollar magaalada laga soo gato Eh, waan u sheegay guddiga waxaa la iclaamiyey ninkii dukumenti feega ku soo diro systemkan inuu ka harayo tartanka eh, adeega xajka aan sanadkan loo ogolaan doonin nagu waxaan rabnaa wax na- nasiiha nadiifa la wada arkayo adigoo aad kormari karto cid walba ay arki karto Eh, mudane ra-iisul wasaaraha waxaa meesha systemka ku jira aan u ogolaanay maalinkan guddiga ilaamin aan sheegnay in shakwo la ogol yahay qofka uu dhihi karo darajo ka- ka badan aan keeni lahaa waxbaa la iga khalday systemkii waa kana in la isla hubin karo laga daba tegi karo la arki karo haddii markaa isaga uu gar yeeshana waa kaasaa xaqiis uu heli karo hadduu gardar haystan laleeyahay waa kaasaa iqra' kitaabaka la dhihi karo marka warkayga ma badinayo mudan ra-iisul wasaare meeshaasay hawshii maraysaa taladaada iyo tusaalahaaga iyo towsiyada dardaarankaaga ayaan insha allahu tacaala mar walba u baahannahay maalinka axaddaan u malaynaya haddaanan khaldanayn soo maa beriya inuu xirmi doono habeenka dambe lix saac marka la gaaro waa xirmaya kadib waxaa la bilaabayaa in la hubiyo dukumentigan halhal loo dul istaago say kuu sheegeen eh, markuu meeshaan kusoo haraysto la hubsado ayaa dukumentigiio haddana gal ku jira laga qabtaa tiim kalaa qaabilsan oo qabto Eh, intaas weeyaan inta hadda hawshu ay marayso waxaan rajaynaynaa inay si guula eh, si wanaagsan ay u tartamaan Eh, intii ilaahay wax siiyana eh, insha allahu tacaala way way heli doonaan intii eh, laablaab ku socotay ama jeebka inay gacanta geliyaan rabeenna waxaan leenahay iyaguna raalli ahaada sanadkeedii ma ahan maanta waxaan idinku imidna baa idinka guddiga ah meeshaas waxa ku qoran si ilaahay dartiisa oo saad u dhaarateen fulinteeda dadka soomaaliyeed inaad uga cadaalad samaysaan u cadaalad cad ah. ilaahayna markhaati buu ka yahay wax kale kama rabno waxba uma soo dhiibanayno wax aan ka doonayna ma laha waxaan rabnaa dadkaas soomaaliyeed ee ganacsatada ah in cadaalad loo sameeyo waxay cadaaladiinu ka soo bixi doontaa saad wax u saxdaan haddii hal darajo qofna siiyo masalan soddon midna uu laba siiyo waxay ku tusinaysaa meesha inayna waxba ka- inay midkood baa qaldan labadaas waa in la isku dhadhawaadaa because haddaad la kulligan daacadnahay waxa sa- shuruudaha soo buuxiya waan garanayna anuu macallin maana waa aqaanaa asixitaanka dowlad haddaan nahayna dee dowladdu waxay bahay dadka inay soo xajisiiso oo ay ka bixiso oo ay u fududayso laakiin haddiiba tii la waayey dee innagiioo dowladda haddaan annagiina aan isbaaro dhiganno iska dhaaf intii wax kare oo aan keenni warqad saxiixaba ka sii goosto oo kii kalabinta sii dhigto oo isbaaro sii dhigto oo kii kii kii dowladda u shaqaynaya oo isbaaro dhigto oo kii shirkadda lahaa ee qaadayay is- uu- tigidhka goynaya uu isbaaro sii dhigto oo kii samaynayay maxaanku dhahaa xamlo lahaa meelun ka lahaa uu boqol isbaaro sii dhigto oo kii guryaha ijaaraya uu isbaaro kale sii dhigto oo kii meel meel kasta oo kii de- maxaanku dhahaa baaritaanka samaynaya oo kii baasaboorka samaynayay oo kii kulli labiyo labaatan isbaaro oo qofkii ever lagaga dhigayo bal maamada ama ama ama odaygaas aabbaha ah oo neefafkii arigahaa soo gatay dhowrkii halaad soo iibsaday beertiisii soo gatay ganacsigii yaraalaa soo dhammeeyey oo soo gaday gurigiisii soo gaday waxaas ma qabataa ilaahay ku dhaarshay dadka soomaaliyeed yani in allaha laa yadlimu nnaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun soo ilaahay ma dhihin dhibka inagu dhacaya waxyaabaha aan kasbannay een ku dambaabnay xajkaa ka mid a dadka soomaaliyeed ee la yani ilaahay usii socda ee isbaarada loo dhiganayaa qeyb weyn ka mid a dhibaatada aadka u weyn eena soo gaartay ka mid tahay dad la gadanayo sidii addoommadii laba boqol aniga isii anna laba boqol baan leehay anna saddex boqol baan leehay anna afar boqol baan leehay hebelna shan boqol buu leeyahay labana adkan baan leeyahay konton baan leeyahay kon oo la dul dhigayo oo deedna percentage ka sii qaado anaa kuu soo kaxaynaya hebelow ta- laba boqol baan soo qaadaya deedna waan kuu sii kaxayn waan kuu sii gudbaya percentage ii saar anna hebel ii saar anna hebel ii saar ceeb baa ka socota waxa oo oo arrintaas runtii dad marka in la yidhaahdo waxaa dhacday dowladaha dariska ah qofku inuu ku xajiyo kun iyo lix boqol annana imsaa ugu dambaysa oo lagu xajinayo shan kun iyo shan boqol ilaa lix kun in la gaadho qofka soomaaliga ayuu gaaray marka waa isbaaro loo dhiganaya marka in qofkii ilaahay uu soo caabudo oo xajkii guto ayaa isbaaro loo dhiganayaa marka waa waa sad can sabiili illaahi caadi ah oo dadka la- laga celinaya inay soo cibaadaystaan oo ilaahay caabudaan ayaa loo diiday meelo badan ba kuwana masaajidka bay noo diideen inaan ku tukanno oo dadkii waxay dhaheen waa la laynayaa kuwana kanayba isbaaro dhigteenba oo xajkii bay dadka u diideen oo inay ilaahay soo caabudaan ayaa iyaguna u daad- u da- marka ummad dhinac kasta laga ciqaabay ayay noqotay ummadda soomaaliyeed waxaa intaa ka sii daran waxaa la rabaa xajka in la siyaasadeeyo xajku siyaasad ma galo cibaadadu siyaasad ma gasho ruknu min arkaan ilislaam siyaasad ma geli karo meel la siyaasadayn kara maaha rukn min arkaan ilislaam oo salaadii shahaadataynkii iyo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajka siyaasad ma geli karaan lama siyaasadayn karo lama kooxayn karo lama guruubayn karo ma noqonayo hebel iyo hebel hebel iyo waxaas ma aha waxaa la rabaa xajka dadka muslimiinta ah in loo fududeeyo waxaa la rabaa in ilaahay loogu dhowaado waxaa la rabaa in lagu cibaadaysto oo janno lagu galo oo deedna dadka loo khidmayaa la rabaa markaynu u tagno dadka xajka jooga ee muslimiinta ah cuntayna la daba cararan ajri ayagoo ka raba annana shilin kala hadh iyo cadaab iyo inta ka dhufso ayaan annagana la daba socnaa dadka marka waxaa loo baahan yahay in aan isbedelaa loo baahan yahay ma bannaana in la tasyiisiyo oo siyaasad la geliyo xajka mana geli karo mujtamaceennu soomaaliyeed waa mujtamac muslima sunni ah shaaficiya almadhaba wasaaradda waxaan rabnaa inay saas ku hogaamiso bulshada bulsho muslima sunniya shaaficiya almadhaba maxaa u leenahay khilaaf ma rabo ninba inuu meel intuu in kala soo aruuro deedna uu marka dambe ee, meeshuu rabo inuu la aado gurigiisa wuxuu rabaa ha ku sameeyo laakiin babliga iyo bulshada dadkana waa shawaafic ha loogu fatwoodo shaaficiga fiqiga shaaficiga ha lagu socdo dadku waxa ku akhristaano ha ku dhaqmaano xajka ha ku gutaano ha ku socdaan yaan confusion lagu ridan oo aan la wereerin dadka aan la wereerin sidaa darteed innaga xajka waxaa u qaabilsan inay nidaamiso hogaamiso monitor garayso ilaaliso ka shaqayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cid kale oo ka shaqayn karta oo u idman ama shacab ha ahaado ama dowlad ha ahaadee ma jirto waxaan rabnaa si isxisaabtanka iyo ilaalinta hufnaanta iyo nasaahada si loo ilaaliyo waxaan rabnaa mas-uuliyadda in lasoo koobo yaa guddi noqonaya oo annaga noo ah sheekh mukhtaar yaa xajka geynaya dadka sheekh mukhtaar wasiirka haddii uusan sheekh mukhtaar joogina wasiirka kale wasaaradda annaga noo ah wax kasta wasiirkaan la xisaabtamaynaa qofka hadduu wax xumaado mas-uuliyadda qaadaya u qoolan waa wasiirka wasaaradda boqolkiiba boqol mas-uuliyadda isagaa qaadaya isagaan ku ognahay annagu business kama rabno oo xoolo kama rabno oo recommendation kama rabno oo wax kastoo nala soo dul saaray waa diidnay oo ma ogolin madaxweynahana waa soo dhaariyey sheekh mukhtaar waa ogi adna sidoo kale waxaan rabnaa marka cadaalad in la sameeyaan rabnaa oo dadka loo cadaalad sameeyo wasaaradda waxaan ka rabnaa mas-uuliyadda inay qaadato sanadkan waxaan tijaabin doonaa oon imtixaanaynaa qofba qofuu sii imtixaanaya annagu iimaanka sheekh mukhtaar baan yaan sanadkan aan imtixaanayn marka asaguna guddiga ha sii imtixaano qofba qof ha sii imtixaano idinka hadda meesha u fadhida imtixaan aad ku jirtaan marka waa hawl xaj sidaa uu uga muuqdo shaashadda xajkaas magacaas uga muuqdo ayaa dadka soomaaliyeed asalku muxuu yahay waa saan sheegay in ay meeshan ka soo baxdo khidmad wanaagsan iyo sicir macquula khidmad wanaagsan iyo sicir macquula inay ka soo baxdaa meeshan rab intaan rabno waa intaas oy dadka soomaaliyeed u soo baxaan inay adeeg fiicanna sida bini aadamka ilaahay ay u helaan inay u helaan oo ay dad muxtaramiina oo la ixtiraamay oo xaj tegey oo bartay waxyaabaha la samaynaya waxaa ka mid a dadka xajka tegaya dadka xajka waa in la baraa xaq bay u leeyihiin qofka kaxaynayay waa inuu baraa xajka waa inuu miiqaadka tusaa waa inuu acmaasha xajka baraa waa inuu arkaanta baraa waa inuu waajibaadka baraa qofku hadduusan arkaan alxaj garanayn waajibaat alxaj u garanayn waxaa waaye uu iska tago meesha iska tago isagoo isku isku ordayay uu meesha tago hadda waxaa laga yaabaa intuu waxaasoo dhan galo oo xoolahaasoo dhan sii qaado oo dhibkaasoo dhan maro oo safarkaasoo dhan maro haddana xajkiisii inuusan ansax noqon su marka qofka xajka ugu ansaxo waa in arkaanta xajka la baraa shuruudii la baraa oo waajibaadkii la baraa oo la yidhahdaa sidaan aad u xajinaysaa qofka xaq buu ku leeyahay qofka qaadaya waa inuu yaqaano ku imtixaana kuwan oo oo kaxaynaya waa in la ogaadaa wasaaradda marka waxaan ka rabnaa taasaan ka rabnaa si guud wasaaradda waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ama waxaan dhihi karaa waa wasaaradda ugu muhiimsan dalka wasaaradaha wasaaradaha kaleoo dhani qayb yaroo nolosha ka mida ayay maareeyaan laakiin tani waxay maareynaysaa waxayba ummadani leedahay wixii ugu muhiimsanaa oo ilaahay ilaahayba wuxuu bani aadam siiya wixii ugu muhiimsanaa oo islaamka iyo diintii ah ayay maaraysaa oo hadda waxaan ka hadlaynaa rukni min arkaani salaa islaam ayaan ka hadlaynaa marka wasaaraddan dadka soomaaliyeed oo dhan diintooda oo diinta islaamka ah ayay ricaayaysaa ay u xil saaran tahay waxaan ka rabnaa marka wasaaradda inay matasho dadka soomaaliyeed inay matasho dhammaantood madaahibtood hal madhab wey asaan sheegnay laakiin waxay leeyihiin jamaacaad waxay leeyihiin duruq kala duwan bay leeyihiin waxaan rabnaa kulligood inay matasho dhammaantood inay matashaa la rabaa dhammaantood in ay waxaa la rabaa ay wasaaraddu matasho dhammaantoodaa wasaarad u tahay dhammaantooday soo dhoweynaysaa dhammaantooday la shaqaynaysaa waxaa la rabaa in ay wasaaraddu ay noqoto dallad isku haysa dallad isku haysa dhammaan duruqda iyo jamaacaadka iyo kooxaha arrimaha islaamiga oo soomaaliya wada oo dhan inay isku haysaa la rabaa marka laga reebo kuwa munxarifiinta ahe dee kuwa hadda lala dagaalamayo oon ayagu kuwaasi ma tirsan waa cadow waa islaam kuwaas kuma jiraan meeshaas kuma jiraan waa khawaarij khawaarijta warkeedu iska cadiyeen laakiin hadday tahay kuwa saxwal islaamiya iyo hadday tahay kuwa turuq suufiya oo labadaas lagu soo koobi karo waxaan rabnaa in ay wasaaraddu noqoto dalladii ay wada hoos hadhsanayeen ee isku waday ee u cadaalad samaynaysay ee ayadu ka wada tirsanayd marka sheekh mukhtaar qolo gaara ma noqonayo turuq suufiyu ka tirsan yahay saxwal islaamiyu ka tirsan yahay qofku marba hadduu halkan ka fadhiyo kursigaasaa la intaba ah marka waxaan rabnaa in sidaas loo fahmo oo aan maxaanku dhahaa aan aan la faham xumayn wasaaradda iyo wixii loogu talagalay iyo shaqada ay ummadda u soomaaliyeed u hayso Ee, arrimaha xajkana waa saan sheegay wasaaraddana looga dambaynaa ayadaana inoo hagayso kulligeen ayadaan uga dambayn doonaa waxaan rajaynayaa dadka ganacsatada soomaaliyeed inay ku qanci doonaan cadaaladda guddigan iyo wasaaraddu ay wadaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa ugu dambaysta saan sheegay inay dadkeenna ay u soo baxdo khidmad wanaagsan iyo sicir macquul khidmad wanaagsan oo aada u wanaagsan iyo sicir macquula oo ay tahay uun in ay ay ay ku qancaan ay ku qancaan marka laga reebo laga kurma tiro isbaarooyinkii oo dhan in laga qaado oo deedna ay noqdaan waxay bixiyaan wax la yaqaan oo takaaliif ay iyagu raalli ku yihiin oo ay garanayaan in wax lagu qabanayo inay noqoto midda la raba waa midda taasaan rajaynaynaa waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan guulaysano oo xajkana ilaahay subxaanahu watacaala ina wada waafajiyo allana inaga aqbalo Ee, idinkana allah idin waafajiyo Ee, cadaaladdaas ee, ciddii soo sheegata waa sida la sheegay link baa u furan oo complain ay ku soo samayn karaan kadibna insha allah waxaan rajaynayna inaad u saxdaan haddii aad wax qaldameen in dib siduu sheekh mukhtaar sheegay in dib loo saxo oo deedna ciddaas eh, wax- wax- wax ka xumaadeen waa fal waxaan waa fal bani aadam mistake baa iska dhici doona wuuna iska dhacaa mar walba had deertay dhacayseen kuwaan samaynayna hore mar walba way dhacaysaa marka in la sameeyo dib ee, dib loo saxo wixii macquul aad u aragtaan inuu kombalayn saxa oo habkii saxdaa ku yimida in dib loo fiiriyaan rajaynaynaa allah idin fududeeyo shaqada ee, waadna ku mahadsantihiin khayrna waa idin rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah واو واو xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo
waa hagaag mar kale habee wanaagsan ayaan idin ha dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan mujada heerka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan migaartis qeybaha dhexe ee wareegana waynu ku guda jirnaa markaan haddii aynu fiirino maamul goboleedka puntland waxa uu magaalooyinka gobolka mudug uu ka wadaa maalmihii ugu dambeeyeyna uu waday diiwaangelinta doorashooyinka hanaanka dimuqraadiga ku dhisan ee la doonayo in laga hirgeliyo maamulka puntland ee qof iyo codka ah doorashooyinkaas magaalooyinka laga waday waxaa ka mid ah magaalooyin ee ka mid ah maamul waa gobolka mudug ee soomaaliya halkaasi oo maamulka galmudug maanta war uu soo saaray uu ku sheegay in ay tahay meelaha diiwaangelinta puntland ay ka bilowday goobo markaa ka tirsan maamul goboleedka galmudug oo ay cambaareenayaan tallaabada puntland ay ku dhaqaaqday waxaana ay u direen maamul goboleedka puntland fariin ku aadan in deg deg loo joojiyo diiwaangelinta codbixinta doorashada oo ay waa diiwaangelinta codbixinta doorashada ay ka bilowday magaalooyinka oo ay galmudug maamul ahaan hoostaga gobolka mudug oo laba dhinac u kala qaybsan ayaa dhinac waxa ka arrimiyo galmudug halka dhinacna ay puntland ay ka arrimiso waana midda keentay xiisadda diiwaangelinta markay bilaabatay oo gobolka mudug ay ka bilaabatay oo ay puntland bilowday bannaankay timaado wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiirka wasaaradda dekedaha maamul goboleedka galmudug oo caawa barnaamijka wareegga u waramay ayaa faahfaahiyey hanaanka ay puntland wax u wado iyo war-saxaafadeedkii maanta ka soo baxay maamul goboleedka galmudug oo ay sida weyn u dha- ugu dhaliileen maamulka puntland markaa qorshaha diiwaangelinta ah oo ay deegaanada galmudug ay ka arrimiso ay ka bilaabeen waxaana uu sheegay in cawaaqibka ka dhasho mas-uuliyadeedu ay qaadi doonto puntland oo uu u diray fariin ku aadan in deg deg loo joojiyo diiwaangelinta codbixinta ay ka bilaabeen magaalooyinka galmudug
iyow arrintaas waa maqalnay eh, waana jirtaa eh, mas-uuliyiin eh, ka tirsan maamulka galmudug ee magaalooyinka dhinacaas xuduudka lale ee maamulka puntland ayaa maaragtay ilaa xal ilaa beor la soo wacayay Eh, waxayna noo sheegeen in dowlada gal- eh, dowladda eh, dowlad goboleedka puntland inay inay deegaanadaas galmudug xukunto ee dowlada galmudug hoos yimaada ay ka wado maaragtay isdiiwaangelin marka een, arrimahaasaan loo soo sheegay xogta ilaa hadda aan haynaa waxay tahay in een, maamulka een, eh, puntland uu meeshaas maaragtay ka wada diiwaangelin een, iyo suulsaarka maaragtay een, ay- iyo suulsaarka ay ka socoto waxayna noo sheegeen in ilaa iyo saddex meelood ay arrintaas hadda ka socoto waana tawfiiq xisalaamo iyo dinowda saddexdaas meel ayaa waxaa ka socda isdiiwaangelin dhanka suulsaarka ah waxaana wada maamulka puntland waa garta marka meelahaas oo ay maamulka puntland ay ka wadaan diiwaangelintan eh, maxay tahay maanta fariinta ka soo baxday maamulka galmudug ee ku aadaneed diiwaangelinta oo ay puntland ka wado eh, gobolka mudug dhinaca eh, galmudug
wallahi ilahi xulin in maaragtay arrintaas ee kor loo sheego in maaragtay ay tahay arrin qaldan oo aan loo baahnayn waktigan xaadirka ah iyadoo weliba loog yahay een, ee, dowladda puntland inay hadda dagaal kula jirto een, ee, argagixisada al-shabaab marka in xuduudeeda dhinaca kale maaragtay hawlaha aan loo baahnayn laga sameeyo een, waana tiitarro een, waa arrin waana arrin runtii cambaareyn mudan ee maaragtay ii sheeg een, sanaadiiqda iyo suulsaarka iyo isdiiwaangelinta la keena gudaha een, maamulka galmudug iyadoo weliba dagaal ku jiro Ma- maxaa dhibaata ku godan maxaase isi saaray dagaalka lagu jiro iyo diiwaangelintan puntland ay wado hadda niyow eh, waa og tahay oo dee waddankani waa federaal waaye Eh, anigu hadda intaan waxaa hadda kama soo codayn karo garowe kama soo codayn karo ama dhinaca kale ee magaalada gaalkacyo kama codayn karo Eh, waa maamul eh, dadkii maamulkaas u dhashay ayaana maaragtay arrintaas u u furan tahay Eh, sidoo kale eh, qof maaragtay ii sheeg degan eh, dhinaca maamulka galmudug ama magaalooyinka galmudug in sanaadiiq la keensado oo laga codeeyo iyagoo cod looga raadinayo maaragtay een, een, eh, xisbiyada siyaasadeed ee galmudug ee ee puntland eh, cod loogu raadinayo way kobtan tahay dee in maarata halkan inta yimaado ay dadkan ka ka codayaan iyagoo weliba u codaynayo maaragtay maamulka gal- eh, puntland u codaynayo marka nidaamkaas waa nidaam qaldan mana ahan maaragta wax loo baahan yahay in la sameeyo waqtiga hadda la joogo waana qalad Eh, runtii aniga waqtigayga ad gartaan Eh, intaan waxoo bacaad weyn iyo maalkii muxuu ahaa ii sheeg iyo iyo burtile kama codayn karo oo ma tegi karo meeshaas waxa waaye sharciga ogolaanaya ma jiro haddaan sameeyana waa qaldanay waa wax maaragtay ii sheeg ee, ee, ee, lagu qabsan karo oo oo maaragta hadhow lagu dacweyn karo marka marka waa qalad marka waa qalad in sanaadiiq ama codbixiyaal maaragtay puntland ka socda ay soo galaan gudaha galmudug oo ay maaragta dadkii ka diiwaangeliyaan waa waa gartay marka waxaan ognahay in eh, gobolka mudug uu laba qeyb u kala qeybsan yahay qeybna ay maamusho eh, maamulka galmudug qeybna ay maamusho eh, maamul goboleedka eh, puntland ama maamul goboleedka puntland uu maamulo marka sidee bay ku suuro gashay in puntland eh, dhinaceeda kasoo gudubto oo ay dhinacan kale oo maamul uu samaysan yahay oo nidaam dooli ah oo galmudug uu ka jiro inay eh, halkaas eh, diiwaangelin ay ka bilowdo
wallahi nin horta dee xuduudka een, xuduud maaragtay een, laba wadan oo maaragtay oo col ah oo ciidamo joogaan maahan Wa- wadankan waa soomaaliya waaye Een, maaragtay een, ma jiraan ciidamo maaragtay een, maamul goboleed oo xuduudada taagan oo dadka isku gudbaya kala ilaalinaya wadanku waa wadankeeni ee, wadanku waa hal waa hal wadan Een, qof kastaana wuu socon karaa meeshana wuu aadi karaa laakiin waxaa qaldan socodkaas sida loo isticmaalayo ayaa qaldan in maanta sanaaciid laga codeeyo ama suusaar ama dad laga rajis gareeyo gudaha galmudug oo weliba maaragta codka ay ka imanaya dhinaca taas ayaa qaldan taasna waxa waaye wax askar maaragtay looga baahan yahay inay ilaaliyaan maaha waa nidaam maamul goboleed oo looga baahan yahay in dowladdu maaragtay ay ilaaliso aanan usoo xadgudin xaduudka dhinaca kale marka maxaad ku cadeynaysaan in puntland inay kasoo gudubtay dhinaca ay ka maamushay gobolka mudug oo ay dhinaca kale usoo gudubto oo halkaas diiwaangelintu ay ka bilowday
aniga gaalkacay hadeer joogaa waxaa idaacadaha waxaa noo soo sheegay waa dadka shaqaalaha ah ee ka hawlgala deegaanada maaragtay xuduudka lada galmudug puntland sorry marka dadkaas ayaa noo soo sheegay mana u malaynaya qof mas-uula oo maaragtay ii sheeg ama ciidan ah ama maaragtay ii sheeg shaqaale dawladeed ah inuu hantu annagana soo waa noo sheegayo maaragtay war been ah marka waa la arkay waa la hayaa cadayntiina waa la hayaa dhaqdhaqaaqaasina waa jiraa marka maxay tahay danta laga leeyahay in eh, doorashada eh, hanaanka dimuqraadiga ku dhisan ee qof iyo codka ah ee puntland doonayso in magaalooyin ka mid a ama meelo ka mid a galmudug sanaadiiq lasoo dhigo
wallahi aniga ujeedada laga leeyahay ayagaa yaqaana aniga ma sheegi karin iyo magaalada waa magaalada waa la wada leeyahay eh, wadankana waa la wada leeyahay ciidana waa la wada leeyahay laakiin siyaasadda lama wada laha siyaasaddu waa federaal way kala qaybsan tahay waa maamul goboleed maamul goboleed maamul kale ku xadgudbi kara oo ka kaambeyn garayn kara ma jiro ma fahamtay marka wadanka waa la wada leeyahay ciidda waa la wada leeyahay magaalooyinka waa la wada leeyahay laakiin waxaa jira political border aa jira meela waxaa jira aniga shaksiyan anoo galmudug ka socda ama mas-uul ah intaan galm intaan puntland tago inaan ka codeeyo sharci banaynaya ma jiro sababtoo aniga dee qof puntlandina ma ahi oo maaragtay jaga kama raadin karin dowladda puntland
wa wa waa gartay marka eh, sidaa hadda adiguba aad sheegayso waxaa jirto meelo eh, xuduud siyaasadeed idinku idiin ah oo isla eh, magaalada ka mid ah marka aanay adigu ku ogolaanaynin inaad eh, maamul ka naqoto ama aad eh, ka codeyso wax ku saabsan siyaasadda puntland marka miyay sidaas u kala soocan tahay eh, meelaha puntland ay sanaadiiqda dhigtay mise eh, waa wax meel eh, dhinac labadu dhinacba dhexdhexaad u ah wallahi aniga ma aqaanin meel ay sharci kaga taalo in aniga oo maaragtay puntland jaga ka haya aan sanduuq aan rabo in layga codeeyo aan galmudug dhex keeno sidoo kalena anoo jaga ka hayo galmudug inaan sanduuqayga ama ka kaambeyn gareeyo ee deegaanada galmudug ee puntland anigu sharcigaas meel uu ku yaalla ma aqaan wadanka federaal waaye gobol kastaana asaga isisku maamula dadka gobolkaas u dhashena gobolkaas dhexeysa unbay ka codeyn karaan maahan xuduud intay soo tallaabaan gobol kale maamul kale kama raadin karaan cod wa wa waa gartay marka maamulka galmudug maanta arrinkaas bayaan uu ka soo saaray miyay kuu muuqataa eh, fariinta maamulka galmudug uu soo saaray eh, inay eh, caddeynayso haddii ay sii socdaan diiwaangelintan inay sababi karto isku horimaad dadweyne oo magaalada ka dhaca ma rajaynayo in maaragtay qalalaafihii siyaasadeed ee maaragtay muddada dheer ka socday gobolka inuu soo noqdo mana u malaynayo inuu dhacayo heerkaas in la gaarayo uma malaynayay khaasatan magaalada gaalkacyo oo runtii nabad ballaaran oo laisku hadlayn karo ay ka jirto oo dadku isku socdaan qof kastaa meeshu uu aadi karo iyadoo cidinaha waxba weydiinaynin laakiin marka ay timaado siyaasad waa sheekadu waa ka duwan tahay inkastoo arrintan gaalkacyo aysan ka jirin haddana waxa waaye maaragtay in siyaasadda laisku riixriixo oo cododka la kala qaato adduunka dhan way ka dhacaan laakiin aniga waxaan odhanaynaa haddaan nahay maamulka gal- ee galmudug walaalaha puntland waxaan u sheegaynaa inay arrintaas ka waantoogaan xuduudkooda ha ku filnaado cododkoodana ha ku filnaadaan waa marka in maaragtay in in maaragtay gud- galmudug inta gudaha loo soo gal- loo soo galo dad laga rikuruud gareeya haddawa iyaga u codeeya waa in liiga sharcina maahan waxaana ka dhalan karta cawaaqi xumo waayo marka maxaad noogaga sheegi kartaa goobaha haatan ay diiwaangelintu ay ka wado puntland goobaha ay hadda ka wado horaan kuugu sheegay meel goobaha suusaanka ka socda waa saddex waa tawfiiq irsalaamo iyo dhinowda meelaha laga soo aadayo diiwaangelinta oo ay dadka uga yeereen oo maaragtay ama iyagu ha yimaadaan oo dadka ka kaxeeyaan ama si kalaba maaragtay ha ugu yeeraane waa afar waaqo quryaweyn buqallooc eedanaane galhagoog bacduur dhuumoodle bandarshiiq iyo jiray intaasoo meelba waxaa waaye waxaana loo soo sheegay in dhaqdhaqaaq uu ka jiro marka dhammaantoodba marka intay halkay xisaabsan yihiin
dhammaantoodba waxay hoostagaan maamulada galmudug waa gartay mala hadasheen mas-uuliyiinta galmudug ee gobolka mudug arintaana wax ma ka weydiiseen waxyaabaha dhibsateen
anigu kalley wasiir ahaan weli arrintaas cidna maaragtay kama aan waraysan laakiin waan hubaa in maaragtay mas-uuliyiin kale oo galmudug inay arrintan ka hadleen marka soo may habbooneen inaad inta aadan eh, dhaliilin inaad la hadashaan oo si hoos ugula hadashaan oo arinkan inaad dhibsateen oo deegaankii uu ka socdo deegaankii idinku aad matashaan eh, maamulkii galmudug uu ka tirsan yahay eh, xubnihii holaha sii waday inaad la fadhiisataan m- maxaadan isugu dayin maadaama maamul meesha uu ka jiro idinka idinku matalo eh, ama eh, dadka meesha jooge eh, sanaadiiqda lacag dhigay matalo maxay arinkaas u geli waayeen kahor inta aanaan eh, warbaahinta laga cambaareen
anigu horta kolley saan aaminsanahay waana qaldanaaan karaa waxaan aaminsanahay arrintan inaysan ahayn markii hore ee maamulka galmudug arrintan u maqlay waxaan aaminsanahay inaan wax hore hore u dhacday waxaan kaloo aaminsanahay in maaragta arrinta hadda ka hor laga digay aysan ahayn wax ku cusub dhigaha ee maamulka galmudug
waa garta marka marka laga soo tago haatan in warbaahinta aad sidan kaga dhaliishaan m- muxuu yahay qorshaha kale ee aad heesaan ee ku aadan diiwaangelintan aad dhibsateen oo ay puntland ka wado gobolka mudug qeybo ka mid ah
kolley dabcan arrintan waa laga hadli doonaa madaxda maamulka galmudugna maaragtay sida maaragtay wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdiwaayeen waan hubaa inuu arrintan maaragtay uu soo fargelin doono oo maamulka galmudug uu dhiggiisa kala hadli doono sida waxu jiraan iyo in arrintan maaragtay si socoto ay maaragtay dhibaato ka imaan doonto waxaa kaloo dhici karta in maaragtay madaxweynaha maaragtay ii sheega isaguna sidoo kale arrintan wax ka yidhahdo waa dhici kartaa maadaama labada madaxweyne ay isku arkayaan shirka baydhabo ee soo socda Mm. marka ma- maxay tahay waxaad cabaawday inay suuragal ay noqon karto inay dhibaatooyin ka dhashaan arrinkan maxay noqon kartaa dhibaatooyinkaas aad ka hadlayso
wallahi anigu aniga dhibaatooyin hadda ma sheegin waa ka xumaan idhi Eh, kolley waxa waaye eh, waa iska caddahay haddii maaragtay ii sheeg dhaqdhaqaaqa noocaana uu sii socdo oo maaragtay ii sheeg eh, dee maamulka eh, puntland uu dhagaan ka furaysto kolley tallaabo un baa la qaadi doonaa laakiin tallaabadaas waxay noqon doontaa aniga ma aqaanin ma fiican in loo fiiriyo dhanka dagaalka iyo in loo fiiriyo dhanka xun loo fiiriyo Eh, wadahadalaa dhici kara siyaabo kale in loo xaliyaa dhici karta laakiin waxaan kuu sheegayaa in aysan ahayn arrin fiican oo maaragtay ii sheeg eh, loo baahan yahay inay ka dhacdo gudaha eh, deegaanka eh, galmudug maamulka galmudugna uusan ku qanacsanayn marka fariintaada arrinka ku aadan
fariintaas arrinkay ku aadan waxaa waaye waxaan u sheegaynaa aniga maaragtay keligay maahan dad badan madax badan ay igu horreysay in maaragtay walaalaha dariskana ee maamulka puntland in haddii dhaqdhaqaaqaasi uu jiro oo ay maaragtay sidana loo soo sheegay waaba jiraa in maaragtay arrintaas ay ka waantoogaan aysan isku dayin in maaragtay ay gudaha galmudug hore oo aan gudaha usoo galaan maamulka galmudug ay maaragtay codod ka raadsadaan arrintaas sharci maahan waa wax illegal ah sharci darro ah haddii ay ku jiraan waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka wareega ayaanu kusii siqeynaaye markaan haddii aanu fiirino magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka soconayo diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu wado inuu afar iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno uu uga furmo madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada magaaladaasi baydhabo shirkan waxaa gaaray eh, wafdi farsamo kuwaas oo eh, magaalada baydhabo gaaray kuwa kulamo ku yeeshay maalmihii maalmihii lasoo dhaafay ama saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirkan sida xoguhu ay sheegayaan waxaa lagaga hadli doonaa dhammaystirka nidaamka federaalka amniga iyo arrimo kale oo ay ugu waaweyn yihiin qodobadaas aynu kor ku soo xusnay islamarkaasina ah madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa isku arki doono magaaladaasi beedhabo oo noqon doonto ee, madaxdu halka ay wax isaga weydiiyaan waxyaabaha dhinacyada lagu kala fikir duwan yahay waxaanu shirka unu imaanayaa iyadoo in badan oo ka mid ah dalka maalmihii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacayay ee ka dhanaa al-shabaab ay meelaha qaar ay hakad ay galeen agaasimaha madaxtooyada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud oo ka mid ah wafdiga villa soomaaliya ku matalayo shirka ee, magaalada beedhabo ka furan ama kulamada horudhac u ah shirkaasi magaalada beedhabo lagu yeeshay ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha golaha wadatashiga qaran ay kaga hadli doonaan shirkaasi iyo qodobada muhiimka ah ee kasoo bixi doono inta uu socdo shirka golaha wadatashiga qaran waxaa sidoo kale halkaas goobjoog ahaa xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed abuukar zubayr oo eh, isagu magaalada beedhabo ka furay shirka horudhac u ah ajandaha madasha wadatashiga qaran ay ku yeelanayaan magaalada beedhabo waxaa sharaxayo waxyaabaha laga hadlayo agaasimaha madaxtooyada soomaaliya oo si kooban kaga hadlay shirka beedhabo
kulamada hadda marka golaha wadatashiga qaran howlaha joogtada ah ee dowladhiska soomaaliya iyo howlaha socda ee dib u xoreynta dalka ay ka mid tahay ayaa lagu gorfeeyaa waxaa intaasi dheer oo asal ah oo isugu yimaadaan een, wadaxaajoodyada lagu dhammaystirayo nidaamka federaalka lagu dhammaystirayo nidaamka een, ah, dastuurka kumeelgaarka ah lagu dhammaystirayo Een, ah, sidaa darteed haddaan usoo noqdo marka een, hadda oo aan ku jirno een, ah, teeramkii saddexaad oo dowlad kumeelgaara oo dastuur kumeelgaara aan dastuur kumeelgaara oo dowlad ram- rasmi aan haysano Een, ah, waxaa golaha wadatashiga qaran een, tobankii juun oo dabcan maalmo kadib markii la caleema saaray madaxweyne xasan sheekh ayaa la qabtay kulankoodii ugu horreeyey Een, maadaama laga yaabo in wakhtii hore soo lumay ayaa la yidhi ha looga faa'iidaysto Een, ah, durba maalintii la caleema saaray maalmihii ku xigay madaxweynaha dowlad goboleedyada ayuu kulankoodii bilaabay Een, hadda oo sideed bilood iyo meelahaas laga joogo ee, doorashadii madaxweynaha kadib waxa ay galeen afar kulan oo ay uga hadlayeen dowladhiska soomaaliya dhammaystirka nidaamka federaalka iyo gaar ahaan een, arrimaha wadaxaajoda u baahan ee dastuurka dhammaystirkiisa ku xiran Een, kulankoodii shanaad ayaa hadda baydhabo ku balansi- ay ku balansan yihiin een, afar iyo tobanka bisha insha allah Een, jadwalkoodana sida uu yahay waa labadii biloodba mar in la qabto ilaa hadda lagama baaqsan een, ilaaha ku mahadsan een, hogaaminta ee, rabitaanka siyaasadeed leh ee madaxweyne xasan sheekh darteed ayaa ay ku dhacday wax walba oo jira darteed yaanay baaqanin jadwalka shirka golaha wadatashiga qaran si amuuraha muhiimka u ah daldhiska dadkan ee dalkan aanu mataqaana dib u dhac kale ugu imaanin
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas sii buu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makece makore alla iiga dhigin Baa, duco uu ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna keenaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhow ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqo buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midowga yurub shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaa xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebookcom hormud hormud 4g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaanu joognaa guud ahaan caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo afmeero barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada haatan iyo kulanti dambo